anagu anagoo joogna xafiiska gobolka baa waxaana loo soo sheegay gobshaan naga kala soo hadlay gobsho waxaa nagala soo hadlay nin guddoomiyaha tuulada abshir la yidhaahdaa nala soo hadlay wuxuu yidhi laba mayd baan aan dul taaganahay buu yidhi oo meel gobsho agteeda ah yaalla waana dad la dilay buu yidhi dadka ayaa dilay baan idhi oo ma aqaan buu yidhi ma garanaysaa baan idhi maydadka laftigooda ciday yihiin may buu yidhi ma deegaankaa baad is leedahay baan idhi haah buu yidhi intii markuu yidhi waxaan sameynay waxaan u yeeray markaas ninkii taliyaha burmadkaan u yeeray taliyaha qaybta waan maqnaa taliyaha burmadkaan u yeeray waxaan idhi soo diyaar garow halkaasaan aadaynaa miidib baa la sheegay ee la dilay oo wax dilay aan la aqoon waxaan u yeeray ambalaastii isbitaalkaan u yeeray siduwaha ambalaastii baan soo diyaariyey waxaa kale oo na raacay oo isaguna aanu shalnay taliyaha qaybta waxaan kaloo soo diyaariyey c i d da oo laba nin oo c i d da ah oo baasta kiiskan oo sawirka kasoo qaadana waa waa kaxeeyey intiidaas baa waxaanu tagnay meydadkii meeshii baan tagnay waxaan ugu tagnay labo laba meyd oo meesha yaalla oo baan ugu tagnay labadaa meyd maanaan garan annagu laakiin waxaan isiri wejigooda magaaladaad ku arki jidhay baan anagu isiri weliba labadaba xataa waxaan isiri miyaad arki jidhay weliba mid baan isiri mid baan inaan arki jiray ay ii caddaydba meeshaan ku ku arki jiray oo magaalada kamid ahayd baan soo dhifan waayey nimankii meydka ahaa waaanu yaa dilay baan ku niri nimankii abshirkii aan ku celiyey yaa dilay wuxuu yidhi ma aqaano wax dilay meydkii baan soo rarnay ambalaastaan soo saarnay dabadeedna waa soo tagnay waxaa laleeyahay horta meydkii isbitaalka geeyaan idhi godna ha la qodo sawirna ha laga qaado waa xabaalaynaa meydka sawirna ha laga qaado si dadkooda u aqoonsado